وإسلامي وإيماني أضاء الكون بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته daawadayaal waa barnaamijkeennii taxanaha ahaa aynu kaga hadlaynay axkaamta ramadaanta waa casharkeennii afraad oo aynu kaga hadlayno arkaanta uu soomku leeyahay ee laga maarmaanka ah sida camal kasta oo waajibihiba uu arkaan u leeyahay iyo rugni uu ku taagan yahay ayaa soonkuna waxa uu leeyahay arkaan lagama maarmaan ah oo qofka muslimkaa la doonaayo inuu ilaaliyo haddii rugniga haddii arkaantaa mid ka mida la waayana soonkii uu buraayo waxa uu ka kooban yahay soonku xaqiiqo ahaan laba rugni oo muhiima ayuu ka kooban yahay labadaa rugni ayaa la doonayaa inuu qofku ilaaliyo hadduu labadaa ilaalin waayo waxa weeyaan soonkiisi waa u burayaa kaga horeeya waxa weeyaan al-imsaak cani lmufaaraat inuu qofku ka afaysto wixii afurinaya min duluuci alfajri ilaa guruubi shams marka waagu dilaaco ilaa intaa cadcedu ay ka dhacayso waa in uu ilaaliyo weeye rugnigaasi waa rugni aasaasiya weeyaan oo haddii qofku uu ilaalin waayo muddadaa kooban ee soonka oo ah markuu waagu beriyo ilaa inta cadceedu ay ka dhacayso hadduu iska ilaalin waayo wixii ka burinayey soonku waa uu ka burayaa waxaa u daliila liqowlihi tacaala fal'aana baashiruuhunna wabtaguu maa kataba allaahu lakum wakuluu washrabuu xataa yatabayana lakum alkhayd alabyadu min alkhayd alaswadi min alfajr uma atimu siyaama ila alleyl ilaahay subxaana wa tacaala aayaddan qur-aanka ah waxa uu ku caddaynayaa in habeenkii oo dhan cuntadii iyo sharaabkii iyo xaaskiiba uu inoo xalaal yahay laakiin marka uu waagu dilaaco in la joojinayo ilaa inta gabalku uu ka dhacayo wakhtigii hore soonku uu bilowga ahaa waxay ahayd qofku haddii uu seexdo ama salaada cishaayo uu tukado kadib inaanu habeenkii waxba cunin habeenkiina xaaskiisa inaanu u dhowaanin ayay awalkii hore ayay ahayd soomku dabeedna waxaa dhacday in saxaabadii ay ku adkaatay inay qaar ka midii habeenkii ay xaasaskoodii u siibteen waxaa dhacday in qaar ay markaa iyagoo aan waxba cunin intay seexdeen dabeedna dhibaata la soo gudboonaatay dabeedna maalin maalmaha ka mida baa nebiga waxaa loo sheegay nin asxaabta ka mid ah waxaa dhacday maalintii o dhan ba aad u soo shaqaynayay dabeedna markuu xaaskiisii u yimid uu yidhi casho ma haysaa iyo waxaan ku afuro ayay tidhi yaro sug aan kuusoo kuu soo daydaye intii ay u soo hagaajinaysay ay ku maqnayd ayay hurdadii la tagtay dabeedna waxaa u timid isagoo hurda mar hadduu seexdana dee cunto dambe muu cunaynin dabeedna soonkiibuu maalintii labaadna ku daray dabeedna wuu miyir doorsoomay dabeedna nebigaa loo sheegay calayhi salaatu wasalaam waxa la ninkaasi waa saxaabi waa hebelo waa kaasoo u miyir doorsoomayo xalay baa arrinkaasi ku dhacay dabeedna ilaahay baa subxana wa tacaala aayaddan soo dejiyey in habeenkii oo dhan wax la cuno ooriduna ay xalaal tahay ilahay baa wuxuu ihi fal'aana baashiruhunna iminka dumarkiinna waxay ahayd uxilla lakum leylata siyaamin rafath ilaa nisaa'ikum hunna libaasun lakum wa antum libaasu lahunna calima allaahu annakum kuntum takhtaanuuna anfusakum fataaba calaykum fal'aana baashiruhunna ilaahay wuxuu ihi waxaan idiin xalaaleeyey ooriyihiinna inaad u tagtaan habeenka rabadaan waa la idiin xalaaleeyey u taga oo idinku huba u tihiin iyaguna huba idiin yihiine ka doona wixii ilaahay subxaana wa tacaala idiin qoray ee idinka calfay haddii ay tahay ubad iyo hadday raaxaysi tahay iyo nafis u doonta waa laydin xalaaleeye fal'aana baashiruuhunna markaasaa ilaahay iminka la mubaarasharooda oo wabtaquu ka doona maa kataba allaahu lakum wixii ilaahay idinka qoray washrabuu caba wakuluu cuna oo washrabuu caba xataa yatabayana lakum alkhayd alabyad min alkhayd alaswadi min alfajri ilaa inta khaydka cad iyo ka madoobi ay kala baxayaan oo habeen iyo maalin iskuma jiraan ilaa intay kala caddaanayaan iska cuna oo iska caba oo cuntadiina iska cuna uma atimu siyaama ila leyl dabeedna mar haddii waagu baryo oo khaydkaa cad iyo khaydkaa madoobe ay kala baxaan oo waagu dilaaco dabadeedna soonkii la kaalaya ilaa inta waagu uu ka- ilaa inta gabalku ka dhacayo markaa dabeedna waxa weeye ilaahay subxana wa tacaala wuu naxariistay habeenkii uu inoo naxariisto habeen oo dhan waa inoo xalaal wixii aynu cunaynay wixii aynu cabbaynay dumarkeennii nafis oo dhan baa habeen oo dhan kuu xalaala laakiin muddadaa yaree kooban ee marka waagu uu dilaaco ilaa inta gabalku uu ka dhacayo oo innaga inta faraha badan leh aan kaba badaninba saddex iyo toban saacadoodba aan ka badanin ayaa innaga markaa la yidhi ka joogsada cuntadii ka joogsada waa muddadaa yara kooban weeye culamada qaar baa ayaa siddeed iyo toban saacadood la soomaa oo wakhtiyada marna maalinta ku dheeraata marna habeenka ku dheeraada laakiin innaga keenni waxa weeye waa mutawasad waa intaaba kama bataba waa iska caadi innaga wakhtigeennu oo waa muddadaa yaree kooban weeyaan muddadaa yaree kooban ayaa dabeedna layna yidhi cuntadii iska daaya muraadka looga jeedo min alkhayd alabyad iyo walkhayd alaswad looga jeedaa bilkhayd abyad walkhayd alaswad looga jeedaa waxa weeye bayaadu nahaar wa sawaadu leyl waa caddaanka maalintii iyo habe- iyo madowga habeenkii inta labadaas kala baxaya oo waaga ayaa laba u qaybsamaa fajru sa- kaadib iyo fa- fajru saadiq waaga beenta ah waa beenaad iyo waaga runta ah oo waa beenaad oogta ay yidhaahdaan soomaalidu markay oogtu istaagto marka reeruhu ay guurayaanee la doonaayo em, in goor hore markaa em, reerku uu uu guuro ayaa waxaa la yidhahdaa oogta aan kacno aan dhaqaaqno oo dabeedna waxa weeyaan waagu sidaasuu intuu is- iftiimiyo ayuunba sidaa u kacaya samadu ku baaba'aya markaa kaa waxaa la yidhaahdaa fajru kaadib baa la yidhahdaa waa waagii beenta ahaa weeye asal maaha kaas laakiin ishaaru u yahay in waagii soo dhow yahay ka runtaahina waxa weeyaan sidaasuu ayuu isku ballaadhiyaa oo intuu sidaa u iftiimo ayuu dabeedna wuxuu u kacayaa koonfur iyo waqooyi buu u kacaya kaas baa marka la yidhaha fajru saadiq kaasaa la yidhaha ilaa inta kaasi ka caddaanayo iska cuna oo iska cabba dabeedna waxa weeyaan waktigaasaa markaa waa wakhtigaa yare kooban ayaa layna siiyey oo la yidhi intaa yarun cuntada iska daaya marka rugniga koobaad waa kaa weeyaan oo weliba la iska cunayo la iska cabayo ilaa inta ay cadaana ilaa inta uu ka cadaanayo oo qofku xataa haddii uu ka shakiyo in waagi bariyey iyo inaanu baryin waxa u bannaan inuu iska cuno oo uu iska cabo ilaa ay uu uu caddaanayo waagu oo kii runta ahaa ilaa inta uu soo baxayo oo marbaa waxaa dhacda in waagii laga shakiyo qofkii uu ka shakiyo hadduu qofku ka shakiyo in waagi baryey falahu waxa uu iska leeyahay an ya'kula wayashrib inuu wax cuno oo wax cabo xataa yastayqana duruuca ilaa ay u caddaanayso in waagi baryey walaa yacmalu bishaki camalkaana lagu shakigaana lagu camal fali maayo maxaa yeelay ilaahay subxaana wa tacaala waxa uu ka dhigaya nahaayat اlakli washurbi atabayanu binafs tabayanu nafs atabayanu nafs in naftiisu ay hub ay ku degto oo ay u caddaato in waagi baryey laa shak laakiin shaki ku joojiya lama odhan oo ilaahay muxuu yidhi wakuluu washrabuu xataa yatabayana lakum alkhayd alabyad min alkhayd alaswadi min alfajr ilaa inta waagu uu ka caddaanayo ee khaydka cad iyo khaydka madoobe ay kala baxayaan inta aad shakisan tahay waad iska cunaysaa waad iska cabbaysaa laakiin markuu shakigu kaa baxo ayaad joojinaysaa qaala rajulu ibnu cabaas baa ku waxuu ku yidhi radia allaahu canhuma ilaahay ka raali noqde inii atasaxaru faidaa shakat amsaktu nin baa u yimid ibnu cabaas oo wuxuu ku yidhi isagii aabbihiiba ilaahay ka raali noqde waxau ku yidhi anigu waxaan cunaa suxuurta ilaa intan ka shakiyayo markaan shakiyana waan iska daayaa faqaala ibnu cabaas baa wuxuu yidhi kul cun maa shakagta inta aad shakisan tahay xataa laa tashuku ilaa shakiga uu kaa baxayo waar iska cunoo iska cab buu yidhi iska cunoo iska cab ilaa inta shakigu kaa baxayo oo macnaheed waxa weeyaan shakiga lagu joojin maayo weeye qaala abu daa'uud waxau yidhi waa abu cabdilaahi weeyaane een, axmed binu xambal ayaa isaguna waxau yidhi idaa shaka fi lfajri ya'kulu xataa yastayqana طuluucah wuxuu ahaa idaa shaka fi lfajri hadduu ka shakiyo ya'kulu wuu cuni jiray xataa yastayqana طuluucah ilaa ay u caddaanaysa in waagu baryey sheekh ahmed habta weyn lihi wuxuu ahaan jiray mid iska cuna oo iska caba ilaa inta waagu ilaa inta u caddaanaysa in waagu baryey qaala nawowi waxau yidhi waqad ittafaqa asxaabu shaaficiyi waxay isku waafaqeen calaa jawaasi alakli lishaaki fii tuluuci alfajr inay u bannaan tahay qofka shakisani inuu iska cuno oo uu iska cabo ayaa u bannaan ilaa shakigu uu ka baxayo oo waxa weeyaan wuxuunbaa kuu yara dhawaaqunbaa kuu yara baxay markaasaad sirtaba miyaa la caadaamay dibadaadu yara baxdayoo iftiin yar iyo waxuunbaa kuu yaroo markaasa wax ku kala cadcadaan waayeen waad iska cunaysaa ilaa inta ay kuu caddaanayso oo ama dee aadaankii aad ka maqlayso aad ku kalsoon tahay oo aadaamay ama waagii oo dilaacayba dee aad ka arkayso ama qof lagu kalsoon yahayba uu ku odhanayo waagii uu dilaacay waad iska cunaysaa waad iska cabaysaa rugniga koobaad kaa weeye ka labaadna waxa weeyaan anniya waa niyo niyadaasi waxay la soconaysaa marka waagu baryo ilaa gabalku intuu ka dhacaayo ayay la soconaysaa niyadaasi لqwله لqwل اللahi taعaaلى وma umiruu إilا liyacbudu الlaha mkhlisiina lahu الdiin laydma amrin inay ilaahay caabudaan mooyaane idinka oo u khaalis yeelaya cibaadada oo cibaadada marka lala imanayo waxa laga maarmaana in cibaadada ilaahay loo gaar yeelo haddaanad ilaahay dartii camalka aanad la imanin niyeynin aanad markaa ku talagelin dee ma ansaxayo iska caadun buu noqonaya ama wax dee iska ciyaara buu noqonaya wqowlihi sal اllahu alayh waslm ayaa u deliilay inama acmaalu bniyaat wainama likuli imrin maa nawaa nebigu wuxuu hi camal kastaba aqbalitaankiisa waxa uu ku xidhan yahay niyada qof weliba wixii uu niyooda ayuu leeyahay walaa budda an takuuna qabla اlfajr waxaa laga maarmaana inay ahaato niyadaasi waaga ka hor inay ahaato min kuli leyla min layaali shahri ramadaan habeen kasta oo ramadaan ka mida waa inay waaga ka hor waa inuu qofku niyoodo wey waaga ka hor waa inuu qofku niyoodo لxadiiثi xafsa qaalat xadiiska xafsa ayaa u daliila qaad waxay tihi qaala rasuul اlahi salى اllahu عalيه wasalam man lam yujmac man lam yujmic الصiyaama qabla اlfajri falaa صiyaama lah rawaahu أxmed وaصxaabi الsunan wasaxaxa waibnu khusayma waibnu xibaan wuxuu leey nebigu alayhi الsalaaةu wasalaam qofka aan axkaamta soomka aan la imanin intaan waagu beriyin soon ma laha macnaha axkaamtaas waa maxay macnaha inuu ku talagalkii soonka iyo niyadii iyo goosashadii qofka aan la imanin qofkaasi ma laha soon ma laha waa casiimo weeye iyo goosasho qofku haddaanu goosanin waaga ka hor inuu soomayo soon ma laha oo hadhow barqada unu yidhaahdo un dadka iska raac taa lama ogola waa inuu habeenkii niyoodo inuu berri soomayo waxa ay ka gudaysaa niyadaasi fii ayi jusin min ajzaa'i illeyl gobollada habeenkii oo dhan qaybaha habeenka uu ka kooban yahay oo dhan buu niyoonaya macnaha markuu afuro kadib ilaa iyo inta waaga ka hor saacaddu doonaa buu niyoonaya walaa yushradu talafud looma shardiyo inuu qofku ku hadlo bihaa فإنها cمل qaلبي waa cمل qaلبiga a wey لاa تdخل اللسان فيih cرب شhaqo kuma leh فإنa حقيiقathaa xaقيiqadeeduna waxa weeye القasد إلى الفiعل امتiثاaلا لأمر اللahi تaعاaلى وطلبا لوجه الكريم نiyada أسلkeedu waxa weeyaan waa inuu qofku u qastiyo فicil samayntii isagoo qaadanaya ilaahay أmarkiisa uu ku waajibiyey isla markaana ilaahay ka doonaya ilaahay wejigii iyo ilaahay dartiina u jeeda marka uu sidaa u niyooda wey niyadu waa taa waa shaygii oo qasdi loola yimaado ficilkiina la raaciyo iyadoo ilaahay subxaana wa tacaala wejigiisa iyo ilaahay dartii qofku uu jeedo taasaa niyo laydhaha sidaa darteed niyo o dhammi carab shaqo kuma leh oo nawaytu sooma niyo qadi can adaa'i shahri ramadaan waxa weeyaan ee wadaadadu ay yidhaahdaan ay u akhriyaan caamada ee caamaduna ay ka daba akhrido laa asla lah wax asalaho ay leedahay ma jirto wax alla wax asala oo ay leedahay ma jirto maxaa yeelay niyadu waxa weeyaan waa qalbiga weeye oo tusaale ahaan haddaad iminka suuqa u dhacdhacayso ood muraad ka leedahay ood- ood doonayso inaad wax soo in aad soo iibsato ama aad ka soo adeegato to qofka waxaad ka odhanaysaa un suuqii baan qabanaya hadduu ku weydiiyo laakiin odhan maysid halkaasaan maraya halkaasaan ka sii tallaabaya halkaa kalaan sii soconaya halkaasaan qofkii u tirin maysid inta meelood ee aad maraysay tanna waa sidaasoo kale waxa weeye niyadii qalbigumaad ku qabanaysaa inaad camalkaa wanaagsan aad la imanayso sidaa darteed soonkana cidi een, alfaadaa lagu xidhanayo asal ma laha salaaduna arkaan maaragtay kelmadahan lagu xidhaa nawey naweytu la yidhaahdo maaragtay usallii salaat al- usallii farda salaati duhri iyaduna asal ma laha ee iyadana salaadana waxaa lagu xidhanayaa un allahu akbar soonkana waxa weeyaan waa loo qastayayaa niyadaasunbaad qalbiga ku qabsanaysaa taasaa kuu fududaanaysa maxaa yeelay in fara badan dadka caamada ah waxa ka hor joogsada salaada waxay idhaahdaan ma xidhanayo waxaanan aqoonin sidaan u xidhan lahaa sidaan u xidhan lahaa baanaan aqoono muddaan baranayaaba odhan mudda oo markaasaa usallii salaata aduhri sidaa dheh usallii salaata alcishaa'i usallii salaata almaqrib usallii salaat de qofkii dabeedna shantii salaadood baa iskaga yaacaya qofkii wixii ma ku cusub yihiin shantii salaadood baa iskaga yaacaya sunnahana maba tukadaan oo haddaad tidhahda maxaad sunnaha u tukan weyday de waxa weeyaan sunnihii waanan xidhan garanayn buu ku odhanaya sababtoo ah waxa weeyaan mid walba waxaa la yidhi raatiba eh, raatibat aduhri dheh oo raatibat alcasri dheh oo raatibat almaqrib dheh oo raatibat alcishaa'i dheh oo waxaan ilaahay rasuulkiisu midna aanu ku waajibinin baa dadkii markaas ayaa lagu waajibinaya dabeedna markaas uu camalkii uu la iman lahaa qofkii ama ka shakeeya amba iska amba ka joogsanaya oo qof waxaad arkaysaa siduu u salliidaa u hayaa salaaduba dhammaanaysaa waswaaska shaydaanku halku soo gala weeye soonkana bartaasoo u dhex fadhiistaayo qof waxaad arkaysaa iska cunayo saa saa maxaa kugu dhacay alla xalay baanan xidhaninoo dee waan iska cunay dabeedna oo sideenaad u xidhanin de waxa weeyaan anna ma xidhan aqaano salaadii eh, sheekhii noo xidhi jirayna eh, masaajidkii baanan xalay kusoo tukaninoo eh, sheekhaa noo xidhi jiray markaanu taraawiixda eh, tukanuu noo xidhi jirayo dee sheekhiina lamaan soo tukanin aniguna ma xidhan aqaano de markaa dabeedna waan anigaa iska cunaya markaa dad badan baa xataa khalkhal soonkooda u galay waanba uu shakeeya ama waaba burinaya soonkii oo uu iska cunaya ama dee waree taxayur baaba ku dhacaya sidaa darteed ayaanu ku hadalkaasi aanu sal iyo raatoona lahayn qofka la doonaya inuu niyoodo ficilkaana uu la yimaado faman tasaxara bileyli qofka habeenkii suxuurta qaasidan siyaam isagoo u qastiyaya soomka taqaruban ila allahi bihada alimsaak isagoo ilaahay ugu dhowaanaya afaysashada fa huwa naawin kaasi wuu niyooday mar haddaad habeenkii suxuuratay suxuur baad samaysatay waad diyaarsatay intaad seexatay baad haddana soo toostay niskii dambe waad cuntay de waxaasoo hawlo waxaad u qabanaysay inaad berri soonto de waad ni- waad dee dadaal ka fara badan baabad ayaabaad la timid sidaa darteed waad niyootay waad niyootay markaa ومن, ز... ومن عزم عن الكف عن المفطرات قفك قوسته إنه كتشوك سدو وحي أفرين أي أثناء النهار مالنت يوردن مخلصا لله سبو إله سبحانه وتعالى وخالص ليلي وخالص يلي فهو الناوي كاسنو النيوذي كذلك سدو كره سدو كلو النيوذي وإن لم يتسحر يانو سحورا نبه وحكا لو دعضه dadku hadday habeenkii suxuurta ka seexdaan waxaad arkaysaa iyagoo maalintii iska cunaya oo maxaa kugu dhacay xalay aan suxuurtii ka seexday oo suxuurta iyo miyay isku xidhan yihiin soonku de mar haddii suxuurtii aan ka seexday niyaan jirinoo xaalkaygu finish marka waxa weeyaan suxuurtan iyo iskuma xidhna soonku suxuurtu waxa weeyaan waynu arki doonaaye waxa weeyaan waa sunna oo dee aadaaf maarata fadli iyo ajar baa laga helayaa qofkiina dee wuu ku quwaysanayaa soonkiiba ayaa u fudaanaya laakiin de kama mid aha soonka kama mid aha suxuurtu kama mid aha haddii habeenkii haddaba qofku isagoo niyooday inuu berri soomaayo hadday suxuurti ka tagto isagoo ilaahay dartii inuu u afaysto niyooday suxuur bayuu cunine soonkiisu wuu ansaxaya soonkiisu wuu ansaxaya marka rugnigaasina waa kaa weeye waa rugnigaas muhiimka ah oo qofku hadduu maalintii niyadaa hadduu jaro soonkii uu ka buraya oo siduu haddaad duhurkii intaad gaajooto aad tidhaahdo wax iska cun soonkii wuu kaa buray adoon waxba u cuninba maxaa yeelay niyadani waa rugni ka mid a arkaanta soonka waxaana la doonayaa niyadaasi inaanay marnaba isbedelin ilaa aad waagu ka ilaa gabalku ka dhacayo waa beriga ilaa gabalku ka dhacayo waxa weeyaan waa imsaak macaniya waa afaysasho macaniye ah oo waxaan cuntada kaa joojinaya ee sharaabka kaa joojinaya ee xaaskaagii kaa joojinaya waxa weeyaan waa goosashadan iyo niyadan aad ka goysay ilaa inta afurka laga gaadhayo inaad waxba dhandhaminin laakiin araggun baa naga dhexeeya ma haddee araggun baa naga dhexeeya dee soo noqon mayso haddaad tidhaahdo haddii aan ku soo baxo maanta aad baan u har haddaan hayo sharaab iyo haddaan iyo cunto yaroo nafisa haddaan helo iska cun hadduu qofku niyoodo soonkiisu halkaasi ku buray isagoon waxbuu cunin ayuu soonka ka buray waa sidaa salaadoo kale weeyaan salaadda markaad xidhato ilaa assalaamu calaykum te waxaa la doonayaa niyadaasi inay joogto ahaato laakiin haddaad tidhaahdo waad yaro shakisnaydoo markaasaad tidhi wallaahi waa tan meel yar meel yar waxaad ku tukanaysay amnigeedu aanu xasiloonayn oo waxaad tidhi haddii weerarba lagugu soo qaado ama shanqadhiba ay baxdo aad iska carartid salaaddii way kaa buraysaaba ama kabaad ilaalinayso waxaad tidhi haddii kabahaasi tuugga tuug baad kaba- kabahaad ilaashanayso hadduu tuug qaato salaad ka tuugga ka dhacsoo salaadda markaa halkaa faraha kaga qaad baad tidhi niyadaa aad tidhi iyo hadduu hebel soo gala salaada ka bax niyadaa aad tidhi baa salaadaadi burtay soonkuna waa sidaasoo kaleo mar alla markay niyadaada ku soo dhacdo aad wax cuntid ama aad wax cabtid ayaa soonka kaa buraya adigoo wax cunay oo wax cabbayna soonka kaa buri maayo oo waa markaad de adoo ilowsan aad cunto ama aad wax cabto marka walaalayaal labada rugni waa laba rugni oo muhiima la doonaayo in la ilaaliyo ilaahayna subxaana wa tacaala sida xaq ahina waafajiyo billahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu بإسلامي وإيماني أضاء